magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland ayaa maanta si weyn looga ciiday maalinta koowaad ee ciidul adxa waxaana waddooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo maanta lagu arkayey kumanaan ka mid ah shacabka iyo mas-uuliyiinta ku nool magaalada kismaayo kuwaasoo isugu marxabeynaya maalinta koowaad ee ciidul adxa mas-uuliyiin uu ka mid yaha madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayaa boqolaal shacaba iyo mas-uuliyiin kula tukaday xarunta madaxtooyada ee magaalada kismaayo qaar ka mid ah shacabka iyo mas-uuliyiin ku nool magaalada kismaayo ayaa bulshada soomaaliyeed la wadaaga dareenkooda xilli ay la hadlayeen idaacadda waamo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisaoo kale barwaaqo iyo nolol bashbash allahna gaarsiiyo iyo dowlad caadil oo dalka dhan lagu soo dhaqaa inuu ilaahay noo saqiro halkaan uga hambalyeynayaa munaasabadda ciidul adxa dhammaan ummadda muslimiinta khaasatan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer jubbaland waxaan leeyahay ciid farxad le ku ciida ciid wanaagsan ku ciida wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay hanaga aqbalo acmaashii tobankii maalmood ee aan soo soonnay ee dulxaj
ciid wanaagsan oo wacan dhammaan ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu hambalyaynayaa ciidul adxa ilaahay khayrkeedana siiyey horeynta waxaan rabaa inanoo hambalyo dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer jubbaland ciidal adaxaga aan leeyahay ilaahay caafimaad iyo barwaaqo inaan ugu gaarsiiyo cidda kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore magacayga waa laki xuseen yuusuf waxaan joogaa magaalada kismaayo wallaahi ciidan iyo ciidihii hore waxaa waay ciid sideedaba farxad waay ma fahante marka maasha allah wallaahi ciidii horena farxad baa kusoo qaadanaya nabadgelyo iyo maasha allah ciidanna sidoo kaleeto sidii iyo si la mid ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo shacab iyo mas-uuliyiin ku soo tukaday xarunta madaxtooyada ee magaalada kismaayo kula hadlayey ayaa hambalyo u diray shacabka soomaaliyeed hambalyadan hawada maryo hambalyo ilaahay ciiddan ciiddeeda kale nabad haynagu gaarsiiyo kuba cimri dheer iyo cibaadasan ilaahay siiya allah haynaga dhigo ilaahay hanugu cafiya maalmaha sharafta leh
magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta si wanaagsan looga ciiday iyada oo ay ku beegneed maalinta koowaad ee ciidul adxa